riwaayad ka hadlaysa soomaaliya ayaa xalay lagu soo bandhigay magaalada vienna ee waddanka austria riwaayadaasi ayaa dadkii jilayay waxay ahaayeen fanaaniin u dhalatay waddamada jarmalka iyo austria jibriil ibraahim cabdulle madaxa xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga c r d oo ka mid ahaa dadkii lagu marti qaaday daawashada riwaayadda ayaa uga warramay caashacuud waxa ay riwaayadda looga hadlayey iyo siyaabi wixii looga gol lahaa iyo wixii ay ahaydba walaa riwaayadan waxyaabaha cajiibka waxay tahay waa markii ugu horreysay aan isleeyahay anigu haddoon shaksiyan markaan iska hadlo aan ka qayb galo riwaayad soomaaliya looga hadlaayo laakiin dadka dhigaayo aysan soomaali ahayn ayaa xoogaa waxa mataqaanaa cusub igu ahaa riwaayadanna waxay la xiriirtaa koox mataqaanaa ah fanaaniin u dhashay germal iyo austria ayaa iyagu go-aan waxay ku qaateen inay riwaayad ka dhigaan soomaali ku saabsan gaar ahaan ka hadlayso waxaa la yidhaahdo xaruntii golaha murtida madadaalada soomaaliya riwaayad ku saabsan ayay muddo ka shaqeynayeen lix bilood ah riwaayadaas ayay caawa soo bandhigayeen habeenkii ugu horreysa furitaanka ee dhowr habeenay socon doontaa dad mas-uuliyiin sare sare ku magaca ku martiqaadeen laakiin waqtiga riwaayadii waxbaan usuura gelinsaa qiyaaskooda la kulle mustaqbalka ay casuumi doonaan mas-uuliyiinta tiyaatarkii mas-uulka ahaa iyo fanaaniintii soomaaliya lagu casuumo laakiin aniga hadda kulley wakti u helay inaan nasiib u helaan kasoo qayb galo furitaankaas anigoo ku xushmeynayo dadkii barnaamijka qabanqaabiye marka adiga riwaayadii qaybtii ugu horreysay ee lasoo bandhigay xalay waa daawatay bal haddaad daawatay bal waxaad ka garanaysay iyo waxa kaaga baxay maxay ahaayeen wallahi waxaa iga baxay waxay ahayd mugsun tahay dhaqanka soomaaliga anaga haddii aan soomaalinahay inteena badan dhaqanka aan leenahay iyo luuqadeena inta badan ma ma dareemi karti waxa marka adiga aada leedahay aad bay u qurux badan taha markii dad kale ay ka tarjumayaan dhibaatada soomaali soo martay dhaqankooda siduu dhaqan culus oo taariikhle u yahay iyo sida loo baahan yahay dhaqankaa loo sii adkay marka waxay ka hadlayeen dhibaatadii ummadda soomaaliyeed ku habsatay muddada dheer inta ay la eg tahay waxay kale soo bandhigayeen shacabka soomaaliyeed inay dhaqan taariikhiyi leeyihiin dhaqankooda inta badanna uu yahay dhaqan la xiriira xagga gabayada dhaqan la xiriira mataqaanaa waxa la yidhahdo artiska la yidhaahdo in intaas lagu soo bandhigo oo dad aan soomaali ahayn daawadaan oo ay u sabciyaan oo ay dareemaan yidhaahdaan caawa ayaan soomaali barti qofka sharxayn oo uusan soomaali ahayn ayaa waxaan isleeyahay muhiimadeeda leedahay marka inta badan soomaalida waxaa laga sheega xumaan iyo dil iyo dhac westbabasheen bal mar in laga hadlo qaybta kale oo dadka soomaaliya leeyihiin waxaa arkaya muhiimad marka waxay ka hadleen taariikhda tiyaatarka soo maray waktigii la dhisay dowladii china dhismay ka qayb gashataa waxaa lagu soo bandhigay heesa chinese a meesha iyo dadka wax ka dhisay sababta loo dhisay muhiimada uu leeyahay iyo doorku ka ciyaaro ummadda soomaaliya jiritaankeeda ayay soo bandhigeen dadkii riwaayadda qabanqaabinaya kasoo shaqeeyay marka waxaad ka warantaa luuqaday kusoo bandhigayeen ma afkooda ma af ingiriisi ma soomaali bal sidee uga turjumaysay dhaqanka soomaaliga mar haddii dadaan soomaali ahayn ay riwaayadda matalayeen saddex saddex luuqaday kusoo bandhigeen luuqada waxay ahayd luuqada jarmalka ayay kusoo bandhigeen oo ugu badneyd luuqada labaad la isticmaalaya waxay ahayd luuqada chineska oo qayb ka ahayd laftigeeda barnaamijka iyo luuqada ingiriiska oo mararka qaar soo gelaysay af soomaaliya cidna kuma hadlaynin way jirta hal iyo laba erayo ay dadkii mataqaanaa jelay riwaayaddu ay soo qaadanayeen laakiin intooda faraha badan leh dadku waxay dareenkooda ku wajahnaa oo ku toosnaa dhacdooyinka dhacaay inta badan dhacdooyinka masalayeen waxay ahayen waxaa layihahdaa practicalka amba soomaalida ay tiraahdo yacni dareen oo ficil ficil ficil baa la sameynaya hadalka aada ba u yaraa waxaa ku jira heeso waxaa la heesaha obraha la yidhaahdo oo codkooda dhaadheer yahay oo la qaadayo afka dambe gadaasha dambe qofka heesayana dabadiisa dambe lagu soo dhejinayo mataqaanaa hadaladii oo turjuman oo qorano aada u qurux badan waxaa laga hadlay tusaale ahaan dadka qaarkood waxay leeyiin ninka riwaayadda masalaya qaar kamid wuxuu leeyahy waxaan tegay magaalada nairobi waxaa la ii sheegay soomaaliya weliga ha isku tegin baa la yidhi meel dhibaato badan ka jirta waaye qofkii aan weydiinaya weliga soomaaliya muu tegin markii dambe soomaaliya markaan tegana aad baan ula yaabay qaybo kamid ah wuxuu ka sheekeynayaa mataqaanaa waxyaabaha dadku ay tacbadaan iyo dareenkay qabaan wuxuu ka sheekeynaya fanka iyo muhiimada soomaaliya u leeyahay waxaa laga sheekeynaya soomaaliya lebiska ay qaadato nooca ka samaysan yahay iyo guud ahaanba furitaanka tiyaatarka ayagu waxay jeclaan in muqdisho inay yimaadaan oo riwaayadan ay ku dhigaan waana damacsi inay dhigaan laakiin hadda waxay yidhahdeen waxaan rabnaa dibadda banaankiisan aan ku dhigno jibriil waxaa igu maqaala ah oo aan maqlay in riwaayadaasi dadkii jilaya qaar ka mid a xataa ay dharkii soomaaliga qabeen oo macawiisi ay xiraayeen ma jirtaa taasi ha macawiisi yani waxay turjumayeen dadku waxay turjumayeen dareenkii qofka soomaaliga la turjumay marka qof cadaan ah oo macawistii fanaanadii qaadanayo oo sidii soomaaliga u turjumayo mataqaanaa way lahayd xaqiiqda waxyaabaha waxyaabaha ay wax ku masalayna kamid ah waad qiyaasi kartaa luuqad jarmal amba mataqaana luuqad kale oo ingiriis lagu hadlaayo qofkiina qof cadaan yahay labiskiina soomaali yahay asagaa wixiise qaas iska yeelanayo marka way jirta labiska ay qaadanayeen iyo dareenka ay qabeen labiska ay qaadan ay kusoo bandhigeen wuxuu ahaa labis soomaali ay kusoo bandhigeen oo mataqaanaa dhowr qof oo soomaaliyana dadku way kudhex jireen dad soomaaliyana way kudhex jireen dadku aada xaqiiqda uga qushuucay ugu qancay mataqaana una arkayay in dhaqankoodii soomaaliga ahaa ummadda caalamka ay u riyaaqdo inta badan soomaalida aniga lafteen dhaqankeena ma dareemi karno culayskun ule lakin in dad kale ka hadlaan ay soo bandhigaan oo waqti geliyaan oo lix bilood oo isku xigtaa ruwaayada ay diyaarinayan inay soo bandhigaan caawa habeenkii ugu horreysay aada bay muhiimad u lahayd wariyaal badan oo caalami ahna way joogeen oo daawanaya barnaamijka marka waxaa ka warantaa ujeedada marka ay ka leeyihiin maxay tahay maxaa ujeedada ka dambeysa ruwaayadahan maadaama lix bilood laga soo shaqeeyey dhowr habeenna la dhigayo lacagna waa lagu gelayaa soo maha lacagaa lagu gelayaa marka maxay tahay marka meesha ugu dambeysay loo socdo maxay tahay waxaan isleeyahay yani ayagu waxay taagan yihiin waxaan rabnay in ruwaayad aan dadka soomaaliyeed la qeybsano culayska haysto la safasho ee la safanaya shacabka soomaaliya xaalada dhibka ah ayaan u arkayay iyo siday noo sheegeen ayaga laftigooda ay nooga hadleen markay khudbada barnaamijka ay furayeen waxyaabahay kusoo bandhigeen musawirkii tiyaatarkii qarankii soomaaliya ummadii soomaaliyeed kabsigeedii gabayadeedii wax noocaas meesha inay kusoo bandhigaan laftigeeda waxay ahayd waxaan caadi ahaynba
jibriil ibraahim cabdulle madaxa xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga ee c r d oo khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim aadan caashacuud